faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelad hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
sheekh abdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
waa wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada saaka kuwada ugu dooroon shirka golayaasha sharci dejinta dalka oo maanta lagu soo gabagabanaya magaalada garowe dowladka soomaaliyeed oo caddeeyey waxaa ka jira shaqada laga joojiyay aamin ambalas ra-iisul wasaare xasan cali qirre oo la kulmay madaxa bangiga adduunka shaqa joojin lagu sameeyey agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga shirkii u dhexeeya hay-adaha dastuurka dalka oo kismaayo lagu soo gabagabeeyay warmartiya laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda oo shir ku qabanaysa magaalada muqdisho siyahayaha cusub ee safaaradda soomaaliya yugaandho xilka la waray ganacsatada oo jawaab ka bixisay magaalada muqdisho hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya qodobada caalamka saaka warka aad ku dhegaysan doontiin askar ka tirsan militariga suudaan oo lagu dilay dabadbaxayaal ka socda khartuum iyo cudurka jadeecada ku faafiya maraykanka
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tihaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo arbaca taariikhdana ay ku beegan tahay tobanka bisha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka saacadda waa labada iyo qadar daqiiqada kusoo dhowaada qodobadii oo maqasheen intaasi ka fidsan shirka golayaasha sharci dejinta ee dalka ayaa maanta lagu soo gabagabanaya magaalada garowe maanta ayaa la filaya in magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ahna caasimadda maamulka puntland lagu soo gabagabeeyo shirka sharci dejinta dalka oo ay ka qaybagaleen guddoomiyaha ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka guddoomiyaasha baarlamaanka jubbaland puntland koonfur galbeed hiirshabelle iyagoona oo galmudug ay ka maqnaa shirkaasi shirkan oo ahaa kii shanaad oo isniintii ka furmay waxaa shalay oo talaado ahayd talooyin looga dhagaystay guddoomiyaasha golayaasha xeerdejinta ee dowladda xubnaha ka dowlad goboleedyada waxayna guddoomiyaha golaha shacabka ee wakiilada waa guddoomiyaha golaha wakiilada maamulka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo oo sheegay inuu muhiim ay tahay in loo baahan yahay in wada shaqayn dhow ay yeeshaan guddiyada isku shaqada ah ee golayaasha xeer dejinta sidoo kale guddoomiyaasha golayaasha sharciga dejinta dalka ayaa dhankooda ballan qaaday inay sii xoojin doonaan wada shaqaynta iskooda iyo iskaashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si shacabka oo dhan dowladnimo loo gaarsiiyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdulle cawad ayaa isna sheegay inay ka qayb ka qayb ahaan golaha shacabka ay diyaar u yihiin sharuu walba oo dalka loo samaynayo in lagu talageliyo dowlad goboleedyada gabagabadii maan gabagabada oo maantay ah shirkan ayaa la filayaa in warmartiyeed laga soo saaro heshiiska ay xubnaha ka qayb galeen shirkaasi ay ku heshiiyeen booliska soomaaliyeed ayaa caddeeyey waxa ka jira shaqada laga joojiyey aamin ambalas gaadiidka gurmudka maalmihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada iyo wasabyada qaarkood lagu faafinayay in dowladda soomaaliya ay ku amartay shaqada in laga joojiyo hay-adaha gurmudka deg dega ee aamin ambalas in shaqada laga joojiyo hase yeeshee waxaa warkaasi been abuur ku tilmaamay taliska ciidamada booliska soomaaliyeed taliya ku-xigeenka ciidanka booliska soomaaliyeed sakiya xuseen axmed ayaa sheegtay inaysan jirin wax shaqo joojin oo lagu sameeyo gaadiidka gurmudka deg dega ee aamin ambalas isla markaana ay booliska ay wada shaqayn dhow ay leeyihiin sidoo kale waxa ay uga mahad celisay mas-uuliyiinta hay-adaha aamiin ambalas iyo cid walba oo gurmud deg dega ka shaqaysa xilkasnimada iyo sidoo kale dadaalka ay muujinayaan waxayna sheegtay inaysan jirin wax caqabada oo si haysata ama ka dhexeeya booliska iyo sidoo kale gaadiidka gurmudka deg dega hay-adaha gurmudka deg dega aamin ambalas ayaa mid ka mid a ayaa ah kuwa si gaara loo leeyahay waxayna ka shaqeeyaan gurmudka deg dega ee waxyeelada qaraxyada geysta iyo masuubooyinka kale ee ka dhaca magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa kulan la qaatay madaxa bangiga adduunka ra-iisul wasaare xasan cali kheyre mudane xasan cali kheyre ayaa kulan la qaatay magaalada washington guddoomiye ku-xigeenka bangiga adduunka ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha bangiga adduunka ayaa ka wada hadlay tillaabooyin waaweyn ee muhiimadda u leh dowladda soomaaliya u qaaday dhanka dib u habeynta hay-adaha dowladda gaar ahaan nidaamka maaliyadda dalka labada mas-uul ayaa sidoo kale isla soo qaaday habisocodka dadaalada soomaaliya looga cafiyo deymaha kulanka labada mas-uul ayaa waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee soomaaliya cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi hantidhowraha qaranka iyo wasiirka maaliyadda soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo wafdiga uu hogaaminayo boqoshada ku jooga dalka maraykanka ayaa ka qayb galaya shirar ay isugu imaan doonaan hay-adaha maaliyadda dunida nidaamka waxaa ka jiri doona qaybo gaara ee soomaaliya lagu korfayn doono dhaqaalaha soomaaliya iyo sidoo dunida ay uga qayb qaadan karto kobcinta dhaqaalaha dalka soomaaliya siyaayaha cusub ee safaaradda soomaaliya iyo uganda ayaa xilka la wareegay siyaayaha cusub ee safaaradda soomaaliya dalka uganda mudane cali maxamed maxamed maxamuud cali cagabaruur ayaa dhowaan dowladda soomaaliya u magacowday ayaa shalay xilka la wareegay siyahayaha hore ee safaaradda mudane cabdi cabdiweli cali faarax munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta safaaradda waxa ay goobjoog ka ahaa diblomaasiyadeed u shaqaynaya ka howlgara safaaradda iyo marti sharaf kale ee kasoo qayb gashay ka socotay qaybaha kala duwan ee bulshada mudane cabdiweli cali faarax oo siyahayaha hore ee safaaradda ayaa munaasabadda ka soo jeediyay warbixin kooban oo kaga hadlayo sida safaaradda ugu shaqaynaysa iyo qaabka safaaradda loo leedahay iyagoona isagoona u mahad celiya howlwadanayaasha safaaradda sidii wanaagsaneed oo la soo shaqeeyeen sidoo kale sihayaha cusub cali maxamuud maxamed maxamuud cali cagabaruur ayaa isna u mahad celiya sihayihii hore ee safaaradda isagoona uga mahad celiya sida wanaagsan ugu shaqeyn jireen bulshada soomaaliyeed cali cagabaruur ayaa sidoo kale sheegay inay waaxda waxqabadka safaaradda kiiskiisa ay wax weyn ka qaban doonaan dhanka waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale xasinoolida dalka ganacsatada soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre waxaa magaalada muqdisho kulan ku yeeshay xubno ka tirsan ganacsatada oo ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed waxaana kulankaasi looga hadlay hadal ka soo dhowaan ka soo yeeray ra-iisul wasaare xasan cali khayre ganacsatada oo shir ku yeeshay magaalada muqdisho lana hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in lacago fara badan ay ku leeyihiin dowladda soomaaliya kadib markii dhowaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu sheegay in dowladda aan wax dayna lagu lahayn islamarkaana ay bixisay daymihii lagu lahaa dowladda soomaaliya sidoo kale mas-uuliyadda ayaa sheegay ayaa sheegay in dowladda ay ku leeyihiin lacag dhan toddoba milyan oo dollar iyagoona xusay in si qaar qaar ka mid a lacagtaasi ay leeyihiin dad soomaaliyeed haatan ay yihiin kuwa loo haysto hadalka ka soo yeeray xasan cali khayr ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayay waxay ku tilmaameen mid aan waxba ka jiraan ahayn oo been abuura
waxaan hadda ku warqaadnaa xukuumaddu inay tiri lacag boqol milyana oo dowladihii hore ay ka tageen iyo dowladdan lagu lahaa waa bixinay oo deyman laguma laha warkaas marka hore ugu horeyso maqlayna kama maqlin idaacadaha kama maqlin dad kale waxaan ka maqlay dad deymanka qor wax ka lahaa annaga markaan dowladda deyn gelinaynay dabcan deyn annaga kuma deeqno dowlad intaan soomaaliya ma deeqi kuma deeqi karno dadka soomaaliyaan ka qaadnaa dadka aan ka qaadna qayba ka qalmida waxay nagu qabsadeen war lacagihii waa laydin siiyo ra-isul wasaaraha sheegan lacag in la bixiyo kaana lacagta kaan amikaaga nagu noqotay waa isku noqonay waa kulanay daalkolna warkaas in dhabiyaa soo baxday haddii inuu dhabiyaa soo baxday waa wareeraan ugu dhacay lacagihii waa la bixiyey namuna soo gaarin inta daymanku ay ka maqnaan diiwaan gelisaan xasuusan ahaan isu raadinay lacagta aan diiwaan gelin annaga guriga isku xidhan ayna tabamalin iyo jajabay ahayd adeegsiyada marka odayaashii dhaqanka oo ummadda wakiilka eedi oo shacabka wakiilka eedi oo ilaahay u amray idinku waay annagu waan dhaaannahay ra-iisul wasaarihii iyo markii la doorahay madaxweynaha farmaayo dadka dhan aan guriga aan leeyahay hal qofku kuhelin habeenkii bannaanka damaashaad madaxweynihii qarankaa la leeyahay waxaan lahayn baasiin haddaa helaysin baase ma lahaayo waxaan leeyahay dawladda markay lacag ay siisa abaalmarin ay ku daraysaa abaalmarin ma lahay maanta maxaa dhacay ra-isul wasaarihii soomaaliya inuu hadlay boqol milyan deena lagu lahay ganacsiga soomaaliyeed iyo dadkii deynta lahaa waa sii ogri aan telefoona laii soo diray war lacagta waa lagu sii gadbadana wax ula aan keligay miye lacagta ka warraamay lacagta waa la dhiibaan leeyahay wixii aan goorma noo soo tuuray intaydi bay taalla lacag war waxaan dhahay masugo waagaa ii bari meeshaan ku orday oo warqaddii ii tiili
madaxa hay madaxa hay-adda ambalas amiin ambalas ee gurmadka deg dega ayaa xaqiijiyay in shaqa joojin lagu sameeyey madaxa gaadiidka gurmadka deg dega amiin ambalas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan ayaa sheegay in amar ka soo baxay booliska soomaaliyeed oo looga joojiyay shaqada gurmadka ahayd ee u hayeen shacabka soomaaliyeed waxa uu sheegay inay gebi ahaan aysan tegi karin goobaha ay wax ka dhacaan hase yeeshee booliska ay weydiinayaan inay u gurman karaan dadka kale ee sida kale u dhibaataysan
amarkana la siiyey ayaa wuxuu ahay shaqada inaan joojino oo aynan tegin meelaha qarxyadu ka dhacaan weliba waxaan weydiinay waa hagaaga gabadha uur kale ma qaadi karnaa iyo qofka dhintay waxaana lakugu jawaabay go-aan weli kama soo bixin marka intii go-aankaa ka bedelan ay qaadanayso yani booliiska ama dowladda aan dhexe ciddii warkaas uu kasoo fulay waxaan go-aansanay inaan shaqada yara hakino oona ka warsugno halka ay ku biyo shubato xaqiiqatan waxaan anigu aaminsanahay qofka xanuunsan dhintay ama dhaawaca ah ama gabadha foosha ah inaysan xigta iyo xigaale midna ayna lahayn balse ay u baahan yihiin qof kasta oo gurmad samayn kara oo u gargaari kara waxaa kaleetoo muhiim ah in la ogaado waxa bini aadamku wuxuu qiimo ku leeyahay nolosha mar hadduu qofku dhinto waxba soo kordhin maayo
hadalkan ka soo yeeray madaxa gaadiidka gurmadka deg dega amiin ambalas doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan ayaa ka saaraya meesha hadallo ka soo yeeray taliya ku-xigeenka booliska soomaaliyeed sakiya xuseen axmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya oo ay sheegeen inaysan jirin wax shaqo joojinoo lagu sameeyey gaadiidka gurmadka deg dega ee u shaqeeya shacabka halkaa warkaas ka dhagaysanayseen waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahartis dhegaystayaal goorna waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ku dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akooba duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa qabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markan akhbaaraadka caalamka waxaa sii kordhaya tirada kiisaska la xidhiidha cudurka jadeecada ee laga helayo gudaha dalka maraykanka iyagoona saraakiisha gobolka qaar ay aaminsan yihiin ama ay ku howlan yihiin sida ay u dabargoy lahaayeen cudurkaasi saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in kiiska ilaa iyo hadda la diiwaangeliyay ee caruurta ku dhacay cudurka jadeecada ee dalka maraykanka ay marayso afar boqol lixdan iyo shan halka toddobaadkii hore ay gaaraysay saddex boqol siddeetan iyo toddoba oo kiiskaasa intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa dhegaystayaal warkii subaxnimaad kala socotay raadiyaha cadaado anigoo mahad ayaan la socodsiinaya warka intaan warkaan meed la mid aanu ku kulmi doono nabadgelyo
geeriska iyo sbeer baartiska mahadbable maqlaaye maqlaaye geerish iyo intaan sbeer baartis maqlaaye kii u mudnaa maantaa la hayaa